Dimuqraadiyiinta gobolka waxay ugu baaqeen Governor Kim Reynolds inuu buuxiyo kuraasta ku badan golaha caafimaadka bulshada ee gobolka Iowa. Guddiga labada dhinac wuxuu kormeerayay siyaasadeeda waaxda caafimaadka ee gobolka waxaana la taliyay guddoomiyaha arrimaha caafimaadka bulshada oo ay ku jirto cudurka COVID-19 faafa. Laakiin way awoodi wayday inay la kulanto horaantii bishan maadaama toddoba ka mid ah kow iyo tobanka kursi ay bannaan yihiin. Toddobaadyada soo socda waxay furiin noqon karaan jihada abaaraha Iowa. Sida ay sheegtay waaxda Iowa ee kheyraadka dabiiciga Iowa DNRS, Tim Hall wuxuu leeyahay Iowa xaaladaha qallalan ee Iowa waxaa laga qabtay usbuucii la soo dhaafay, iyadoo qiyaastii todobaatan boqolkiiba Iowa ku jirta nooc ka mid ah abaarta, iyo ku dhawaad labatan iyo shan boqolkiiba oo leh xaalad abaar oo daran, sida laga soo xigtay Radio Iowa. Hall wuxuu leeyahay sawirka guud weli wuu ka fiican yahay bil ka hor. Hall wuxuu leeyahay Iowa waxay yaraysay daabulidda abaaraha ee ku baahsan qaybta waqooyi ee gobolka, sidaas darteed roobabka waa caawiyeen. Iowa League of United Latin American Citizens ama LULAC ayaa martigelineysay wacdada keligeda ugu horeysa ee gobolka Arbacadii oo ku saabsan dagaalka ay Latinos booska ku yaal. Agaasimaha cimilada iyo cadaaladda deegaanka ee Christian Munoz de la Torre wuxuu leeyahay sumcaddoodu waxay noqon doontaa si loo isugu daldiro ilaalinta deegaanka iyadoo sidoo kale la ilaalinayo dadka ka shaqeeya warshadaha ee inta badan sameeya sida beeraha iyo hilibka degashada. Labada qayboodba waxay leeyihiin dad badan oo Latino ah. Golaha magaalada Seoul ayaa maanta u codeyn doona qorshe lagu abuurayo barnaamij duulimaad oo si buuxda loo aqoonsaday. Bishii Juun, golaha wuxuu si aqlabiyad leh uga codeeyay qayb ka mid ah ajandaha oggolaanshaha si loogu casuumo soo dejinta kheyraadka dhulka iyo dhismaha xarun cusub oo hangar loogu talagalay Oracle Aviation, LLC.